waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin
e run ahaantii sidaad ka warqabto soomaaliya muddo ayaa dalka soomaaliya ku jiray burbur burburkaasi ma ahayn keliya in daarihii iyo dhismayaashii ay burbureen nidaamkii iyo sharcigii iyo kala dambayntii iyo hanaankii dowladnimo ayaa run ahaantii burburay sideedabana dastuurku waa cahdi qarameedka ama saldhigga u ah heshiiska bulsho ee haga hanaanka dowladnimo ee uu qaran leeyahy marka soomaaliya waxaa jira geedi socod dheer oo xagga dastuurka ah lixdankii dowladaheenii soo dhismay dastuur bay lahaayeen burburkii sagaashan iyo kowda wixii ka dambeeyey waxaa jiray mar walba in cahdi qarameedyo la sameynayey wuxuu kusoo gabagaboobay cahdi qarameedkii u dambeeyey labadii kun iyo labaiyo tobankii markii hadda dowladdan hadda jirta la dhisay marka waxaa loo gudbay dastuur provisional ah ama dastuur kumeel gaar ah kaasoo ay ahayd in la dhammaystiro ama la qabyo tiro afartii sannadood ee ku eg bishan ogosto ee hadda soo socota ee labada kun iyo lix iyo tobanka marka dabcan marka dib loo eego waxaa guul ah runtii in uu inay soomaaliya yeelatay dastuur dastuurkaasoo ah mid qaabkuu doonaba ha loogu heshiiyo qaabkuu doonaba ha loogu murmo laakiin haddana dastuur lagu dhaartay oo baarlamaanka hadda taagan uu ku dhaartay sidoo kale madaxweynaha iyo qeybta fulinta ee hadda jirta ay ku dhaaratay layskulana tago oo dadku markuu muran jiro la isugu halqabsado marka taa anigu waxaan arkaa inay positive tahay dastuurkuna sideedaba sida ay nimanka sharciyaqaanadu sheegaan waa living document waa documenti mar walba la horumariyo hal maalinna laguma soo gebagabeeyo waa la bedbedelaa marka runtii waxaan qiyaasayaa soomaalidu inay fisho ma aha dastuur perfecti ah oo dhammaystiran in hal mar la gaaro dood bulsho weeye dastuurku waa gartay maadaama aan la ansixin oo shacabku aysan cod u qaadin saameyn intee la eg buu ku leeyahay in shacabka ama soomaalidu ay aaminaan dastuurka oo yidhaahdaan waa midaanu ku shaqayn karno oo dowladdu ku shaqayn karto su-aal fiican wey runtii sida la filayey markii la sameeyey dastuurkan qabi qoraalka ah ee hadda ama qabyada ah ama kumeelgaarka ah waxaa la filayay afartan sane hadda lagu jiree dhammaan rabta in afti la gaarsiiye heer isaga oo dibu habayn iyo dibu eegis lagu sameeyey in loo bandhigi karo afti shacab sababtoo ah sida keliya dastuur uu ku noqdo xalaal waxa weeye in afti shacab uu helo marka way weyqday runtii sharcinimada dastuurka iyo isku halaynta dadku ay isku halayn karaan iyo aaminista ay aaminis karaan waxa wiiqay runtii iyadoo uu ilaa hadda aan loo bandhigin ama dowladdu aanay suurtagelinin in afti shacab loo bandhigo habase ahaato baarlamaanka laftiisu kaalin weyn buu ku lahaa oo waxyaabaha hadda dhaliisha ah ee dowladda hadda loo jeedin kara waxa ka mid a inay la dib dhacday magacaabista hay-adda dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka taasoo la rabay muddo horeba inta ay dib u eegto dhammaan qodobada dastuurka wixii ka qaldan ay ka soo jeediso suggestions ama aragtiyo sidii loo dhammaystiri lahaa baarlamaankana loo gudbiya baarlamaankuna markaa uu dib u arintaa u saxo marka runtii waa geedi socod laakiin daahid fara badan baa jirta xaqiiq wey taas waa gartay soomaalida waxaad moodaa marar badan in la ysku khaldo dastuurka iyo shuruucda caadiga waxaad maqlaysaa mararka qaarkood dad ka cabanaya ama dhaliilaya dowladda ama waxyaala qaarkood oo leh arrintaasu dastuuri ma aha ma moodaa soomaalida weli inaysan kala saari karin shuruucda caadiga ah oo baarlamaanka la mariyo dowladdu loogu talagalay inay fuliso iyo dastuurka bal hataa u sharaxda maadaama sharci yaqaan aad tahay waxay ku kala duwan yihiin labadaas sideedaba dastuurku waa waa aabbaha ama hooyada dhammaan hanaanka sharci ee ka jira dal sideedaba dastuurku ma noqdo mid faahfaahsan oo ma faahfaahiyo qaybaha kala duwan ee nolosha waa uu kooban yahay wuxuu xoogga saaraa kala qaybsanaanta awoodaha dowladda midda fulinta midda garsoorka iyo mataqaanaa judishariga iyo midda sharci dejinta waxaa kalou sheegaa awoodaha qof walba oo dastuuri ah ama xafiis kastoo dastuuri uu leeyahay iyo xiriirka ka dhexeeya sida maalan xafiiska madaxtooyada xafiiska ra-iisul wasaaraha prime ministerka kabinetka iyo hay-adaha madaxa bannaan ee commissioneska madaxa bannaan xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedada xuquuqda muwaadinka arrimahaasuu ka hadlaa marka dastuurku waa dokumentiga saldhigga u ah sharciyadda dowladnimo shuruucdan kale ee baarlamaanku soo saaro ayaa runtii ah kuwa aad iyo aad nolosha wax uga bedela statutory law baa loo yaqaanaa waa kuwo mar walba la bedelo waayo dastuurka in la bedela aad bay u adag tahay marka dadku waa runtaa waxay isku qaldaan shuruucda dalka ee ah midda baarlamaanku soo saaro oo ah mid si dhib yara lagu lagu soo saaro si dhib yara lagu bedeli karo iyo dastuurka oo ah document aad iyo aad u culus ka turjumaya rabitaanka iyo identityga iyo aragtida shacabka si dhib yarra aan lagu bedeli karin kana sarreeya sharciga caadiga ah ee baarlamaanku soo saaro markaa runtii soomaaliya dhib ma laha in lagu wareero anigu sidaan shakhsiyan u arko waxaan nahay qaran cusub oo hadda dagaal sokeeya ka soo baxaya muran badan baa jira weli kumaynaan heshiinin arrimo asaasiyahoo fara badan xataa haddaynu afka ka sheeganayno inaynu ku heshiinay weli aad looguma heshiinin hanaanka dowladda aan yeelanayno iyo sidoo kale qaabka ay federaalku u ekaanay hadda federaal baa la yidhi maalan soomaaliya noocee buu leeyahay waa noocee federaalka soomaaliya awooddu inteebay sideebay u qaybsan tahay waxyaabaha weli faahfaahinteedii go-aan kamaynaan gaarin isfaham buuxana kamaynaan gaarin laakiin waxa guul ah inaynaan qori iyo hub isku haysanin ee aan sharci iyo qodobo iyo isfaham siyaasadeed ku murmayno taa lafteeda anuu shakhsiyan horumar baan u arkaa waa gartay laftigeeda haddii uu muran ka dhaco dastuurka laftigiisa ama arrimaha laysku qabsado haddii aysan jirin maxkamaddii murajaca ahayd ee loo noqon lahaa ee laysla aadi laha haddii aysan jirin aqoon-yahanadii iyo dadkii sharci yaqaanka ah ee dastuurka yaqaanay oo laftigoodu dad kala saari lahaa dastuurka laftigiisu miyuusan ahayn buugun meel ku qoran laakiin aan lagu heshiin karin aada iyo aad runtii waxaad ka dhawaajisay arrin boog aada iyo aada u culus oo wiiqday runtii dowladnimada soomaaliyeed afartii sana lasoo dhaafay sideedaba dastuurku wuxuu dhigayaa in la sameeyo maxkamad dastuuri ah maxkamadda dastuurigiihi waa maxkamad runtii awoodeeda iyo sharciyadeeda iyo kaalinteedu ay tahay inay kala saarto isqabqabsiga hay-adaha dowladda ka dhexeeya iyadoo arrimaha judishariga ah ama kala xukunka dacwadaha ma aha shaqadeedu iyadu waxay khaas ku tahay dacwadaha isqabqabsiga hay-adaha dowladda isqabqabsiga xagga dacwadaha caadiga haddii dhul iyo guryo iyo lacag iyo umuuro laysku haysto ama dembiyo waxaa iskale supreme courtka oo hadda jirta laakiin dastuurku wuxuu dhigaya waxa la yidhahdo federal high court federal high courtkaasaa ah maxkamadda xagga judishariga ugu sarraysa marka taasi iyada shaqadeedu waxa weeye inay waxyaabihii dacwadaha ku saabsanaa ay qaado middan kale dastuurigii laakiin waa midda lafdhabarta u ah isqabqabsiga dowladda inay xaliso maalan soo dhiskii lasoo dhisayey hadda dowlad goboleedada oo kale haddii muran uu ka dhaco dowlad goboleedkani ma xalaal baa xalaal ma aha ma aha inay siyaasiyiintii qol isugu tagaan ay go-aamiyaan ma aha dastuurku wuxuu dhigay hanaan cad oo loo marayo samaynta dowlad goboleedada iyo habka ay ku sharciyoobayso haddii muran ka yimaadna ma aha in wadan ajanibi laysla tago ama shir siyaasadeed la qabto waa in maxkamadda dastuurigaa laysla tago oo la yidhaahdo ma dowladda federaalkaa saxsan mise dowlad goboleedkaa saxsan waxaa abuurmaya marka dhaqan sharci oo dastuuriyaba abuurmaya marka waxa runtii waxyaabaha ugu culculus ama lagu dhaliili kara dowladdan hadda jirta ka mid ah xaqiiqatan inaanay dhisin maxkamaddii dastuuriga ahayd oo la rabay mar horeba in lixdan maalmood gudahoodiiyo ka yarba lagu dhiso oo lasoo magacaabo garsoorayaasheedii oo qualified ah iyadu marka ay noqoto midda kala saaraysa specially marka dal uu ka soo baxo dagaal sokeeye isqabqabsigu badan yahay waxa laga maarmaana meel layskula laabto oo maxkamadda suuriya in la sameeyo marka aad iyo aad bay su-aasha aad muhiim u tahay waana arrin aan filayno cid kastoo hadda la doorto ama kan jooga ha soo laabto ee xukuumaddan joogata ha soo laabato ama cid kale ha timaad waxa lagama maarmaan ah soomaaliya inay yeelato maxkamad dastuuri ah oo runtii kala hagta ama kala xalisa isqabqabsiga awoodaha iyo khayraadka iyo dhammaan xiriirka dawliga ah ee soomaaliya isqabqabsiga ka dhasha inay maxkamaddaas xaliso
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo sbs com au xariijin soomaali